taleefankan cusub saad sheegtay ee iphone ay soo bandhigeen magaciis waxaa la yidhahdaa iphone x amase iphone ten labadaba ugu yaraan waxa weeyaan iphone toban sana jirsatay tobankaa sanaba waxay u talagaleen marka inay soo saaraan de wax ka yara bedelan wixii hore taleefonka iphone-ku noocyo badan ayuu soo maray noocyada badnaa uu soo maray waxa ay hadda ugu talagaleen dee mid cusub inay kusoo daraan oo ka amaysisan wixii hore waxyaalaha ku cusub marka aan u fiirshay ismaaciilow waxa weeyaan dadku waxay barteen meel yaroo suulka la saaro oo home loogu yeeri jiray halkaa horta iyadu waa tagtay oo screenkii oo dhan baa la isticmaalayaa iphone x ama iphone tenba macnagebisaa la isticmaalaya wax ma laha calaamada ama botton ah oo xagga hore ka muuqdaaba gebigiisaba wax waa waa wa waxa weeyaan ma jirta wax batana oo muuqda sidii kuween iphonadii hore oo la yaqaanay oo kale ah ma jiraan waxaa kaloo oo aad iyo aad ay maantay maaragtay qabsatay keynotekoodii ama meelihii lagaga hadlayay iyo telefishinada waxa weeyaan telefonkan oo ah telefonkii ugu horreeyey ee wata waxa la yidhaahdo face i d marka wejigii buu aqoonsanaya adi unbaad saas markaad saa u egtid ood full facekaaga aad si fiican indhaha uga bogatid buu ku garanaya markaas telefonku isu kaa furaya waan gartay marka waxyaaba badan oo casriya oo ay dee toban guurada ugu tala galeen ayay telefoonka aad bay ugu farayarsay dhinaca qiimaha laakiin aada looga dayrinaya waxaa laleeyahay dadka ladan keliya goyn kara telefoonadan waa waa waa runtaayo dee niyahow waxyaalahan casriga saidka qaymo badan baa ku kacaya dadkana inay uga faa'iidaystaan waa rabaan waxaa dhacaysa telefonkani waa yaro qaali wuxuu qiimuhu udhexeeya laba option buu leeyahay oo ku xiran memorygiisa mid wuxuu ku imaadaa sixty four gig kaasu waa kun dollar ama sagaa nine nine nine haddaad segadanaysid memoryga saddex jibaarka ah waxa weeyaan waa wuxuu aha qiimuhu haddaan xasuusto kun iyo boqol iyo afartan iyo sagaal dollar waa kun iyo laba boqol lacag ku dhoweeye kun iyo laba boqol lacag ku dhoweeye maxaa xilligan loogu soo beegaa inta badan waxaynu aragnaa bisha sebtember iyo octoobar xiliyadaa in shirkadda apple oo kale ay wixii cusub suuqa keento maxaa dhacay wallahi waad saad sheegtayoo niyahow waad saad waxaad arkaysaa qolyahan teleefonada hadda waxaa la tartama combaniyaal badan oo ay kamid tahay samsung samsung waxaa laga yaabaa waa teleefon kusoo celiyo groupkaasi inay laba jeer sanadkii teleefon soo saarto lakiin apple waa sanadle sanadkiibu mar soo saaraa sanadkaasna wuxuu kusoo aadayaa ilaa sebtember ilaa octoober waktiyada ardadu iskoolada ku laabteen samarka looga laabtay dhalinyaradu inay ku xar maaragtay isku xaraysiyaan inay iyagu suuq geliyaan markaa kabacdina maxaan ku idhaahdaa waxa taas ayana soo dheer markii loo eego sanad xirka xisaabta oo dee kambaniyashan adduunkaahi waxay ku xisaabtamayaan sanadku markuu soo dhammaanayo inay lacag saaida generate garayaan oo maaragtay ku biid garayaan shareholder shareholderska lacagta laga sugayo marka me lacag aada iyo aad badan bay ku generate garaynayaan iyo iyo waktiga ardayda iskuol ku laabanaysa iyo dadka lacagta dhalinyarada lacagta haysta ee jaamacadaha iyo high schoolada markaad eegtid tusaalahaan marka laga yimaado dhinaca aqoonsiga wejiga iyo botonka xagga hore ee laga tegey waxyaabo kaloo uu kaga duwan yahay telefoonadan kale iyaga ma jiraano ama kan ku cusub wallahi telefonka hadda ugu sarreeya ama waxay soo saareen aid bay soo saareen ayana soo bandhigeen waxaa la socota displayda ugu yaalaan retna h d display laakiin kan waxaa la socda waxa la yihahdaa super retna display oo kasii very sharp ah oo haddaad indhaha ku qabto adi yaabisi say clear u tahay waxaa kalaan arkay oan la yaabay teleefonada haddaad taqaana iphone-ka pluska ayaa ugu screen weynaa pluska screenka corner to corner waa five point four inch kani wuxuu yahay ilaan gudihii labadii geesba waa laisku furaya waa five point eight inch weeyaan diagnal screenka marka plusku ka screen weyn yahay teleefonkani macaa